سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بطلان بيع المبيع قبل القبض adaakani baabu bayaani badlaani bayci lmabiici wixii la iibiyey ee mabiicda ahaa ama dee la iibsadayba iibitaankiisa lasii iibiyo baadilnimada uu baadil yahay aanu ansaxahayn qabla alqabdi qidboodka ama la wareega iyo gacan ku-dhigiisa horteed oo baabku wuxuu u baabaysan yahay kolley axaadiista waan arki doonaa tarjamaduna way ka caamsan tahay waxaa axaadiista inoogu iman doona laakiin dee bal iyaduna waa adilo kale oo taa keenaysa ayuu bal matalan sheekhu tarjamadan caamka ah uga cabiray ama a tarjamadan ugu yeelay been waxaa macnuhu wuxuu yahay shay haddii la iibiyo ciddii iibsatay dee kollay markaa iibku dhaco iijaabkii iyo qabuulkii milki iyo lahaansha waa yimi laakiin inta uu weli ruuxii baayica wixii gacantiisa ku jiro eenu ruuxii iibsaday gacantiisa gelin weli waxaa mas-uuliyaddiisi iyo damaankiisi uu saaran yahay ruuxii iibiye hore markaa imika ruux kalea milkiye laakiin ruuxii buu damaanku saaran yahay marka bal inta aan ruuxii kale aanay gacantiisa wixi gelin in qabdi dhicin hadduu ruuxii iibsaday doono inuu ku tasarufuu sii iibiyo ma laha weeye waayo cid kalea wixii ka mas-uulo hadduu wax noqdo loo raacaya isaga looma raacayo kol haddaan weli qabdi dhicin isagii ma laha inuu iibiyo ma laha bal marka iibka caynkaasna waa kanuu kaba cabiraya baadilnimadiisa inuu baadil yahay mabiici ma waxbuu khaas ku yahay mise waa mabiic dhammaantii sheekhu mabiic dhammaantii weli wax kastoo la iibiyeyba ruuxii iibsaday ee uu dariiq iib ku soo galay hadduu doonayo inuu sii iibiyo horta waa inuu waxaan isaga ku soo wareego oo uu qibdoodo markaasuu iibin karaayo inta uu ciddii kale gacantiisa ku jiro ma iibin karo taas weeye wax ka khaasana waan arki doonaa ka raajixana markaasaan eegi doonaan aqwaasha culimada iyo bal wixii adilaa isu geynayno biidn illaahi tacaala kaleyna waana masaa'il aad iyo aada u muhim ah waatan imaka dee ay soo galay yar laabankan lagu laabmay in mucaamalaadkii islaamiga iyo tii la nooleeyo e tadbiiqaadkeedii bay leedahay tadbiiqaadkiina khalal waa ka yimaadaa xagga maaha laabankee laakiin fulinta qalal waa ka yimaadaa aqwaalahan meelaha ku soo aroorayna waxaa laga yaabaa dee ninkii doonayay inuu maselo jaanib isagu uu dee uba iilanayo kale malaha qowl ma waayo bal waxay tahay waa umuuro u baahan un inaan faham loo yeesho iyadoo dhinaca kale marka la eegana beecu ama cilmigiisu uu ka sii gundheer yahay xagga marka la eego cibaadaadkii iyo taas cibaadaadkii cilmi daahir ay ahaayeen dadku marka la eego dhibyaraan ay ku tasawurayeen ay fahmayeen laakiin beecu kollay arrintiisu taas maaho waa ka sii yar gundheer yahay saasaa buu ibnu cabdilbari uga cabiraa cilmigan beecu waa min culum alkhaasa macnaha waa dadka khaasada culumtoodiio masaluu soo qataa saxaabi weyn oo dalxat ibnu cubaydillaahi arrin bal ku sarif ku tacalluqsanayd oo dee wejkii bannaana uu kaba qarsoomay uu leeyahay iyadoo dee saxaabigaa saxad alcasharee maqaamkiisa cilmi la ogyahay hadday waxyaalahaasi kaba qarsoontay oo kale dee dadkii kalen heerkaa gaadhinna umuuraha kaba qarsoomi karo markaasuu yidhaha waa culumulkhaasa cilmigan beecum bal markaa imika taasu baabiya axaadiisna waan arki doonaa markaa in badan oo axaadiista ka mid oon horta carabka marin doonaa biidn illahi tacaala xadaanaa de waxaan uga jeedaa axaadiistu sidaa uma sii badnee laakiin duruqda badan alaakaa waa dhowr xadiis oo soo noqnoqonaya ayay noqonayaanba wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin xa waxadaanaa aburabiici alcatakiyu wa qutaybatu qaala labadan dambe waxay yidhaaheen xadaanaa xamaadun waana xamaadkii hore una xamaad labaad ma aha can camr bni dinaarin can dawusin can ibni cabaasin oo wuxuu bal maalan kollay uu yar kala duway siiqadii waaba midoo yaxya bnu yaxyana xadahanaa buu yidhi labadooduna xadahanaa bay yidhaaheen waa isla mid ee laakiin eg yaxya bnu yaxya muxuu yihi xadahanaa xamaad bnu zaydin magaca abtirsintii buu dhameeyey ama isagu labadan kale xadahanaa xamaadun bay ku kaafsameenoo ibnu zayd may odhan ninkuna waa ina zayd uno inta yar baa la arka xaggii siiqadii iyo taas bay ku yar kala dunaayeen can dawusin can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi man ibtaaca ruuxa iibsada dacaaman cunto iibsada falaa yabichu yaanu iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu dhammaysanayo qib doonayo wayo wixii uu isagu la soo wareegayo gacantiisa soo gelayo yaanu sii iibinin qaala bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi waaxsibu waxaan u malaynayaa kulla shayin shay kastaaba milahu ay mithlu dacaam inay dacaam ruuxii iibsaday baa la yidhi cuntada marka la eego curfiga ismun lima yudcam waa wixii la cuno oo dhan ayaa dacam la yidhaah walow reer xijaasa ay soo naqliyeen curfigoodii yar badnaa inuu ahaa dacaamka markay idlaaqaan inay burka ama qamadiga iyo qamxiga ay u isticmaali jireen laakiin dacaamkii waa san sharaabku waa limaa yushrab tanna waa limaa yudcam kulluh haddaba in laftiga xadiidku waa dacaam baa ku qeybnaa maaha wax kastaba ibnu cabbaas muxuu yidhi waxaan u malaynayaa shay kastaaba dacaamkii inuu la mid yahayoo qabla alistiifaa ama qabla alqabdi in la iibiyaa aanay bannaanayn markaasay isku mid yihiin waa arrin dee masalada sideedaan u wada eegi doonaa in sha allahu tacaala xadaثana bn abi cumara وaxmed bn cabdata qaala xadaثana sufyaanu xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثana wakiic can sufyaana wahuwa hawriy kilaahumaa can camr bni dinaari bhada اsnaadi naxwa matigu waa kii horeynu soo marro waa ka naxwahu yihi sanadkii unbaa ama duruq unbaa inoo soo korodhay sufyaanka hore waa sufyaan ibnu cuyeyno dee kollay hore aynu isu soo sheegnayba ibnu abi cumar oo kale iyo markay idlaaqaan sufyaan sufyaanka kale dee sheekhu muu ahayne waa sufyaan ibnu cuyeynohun sufyaanka labaadna waa sufyaanu thawri markaa labadii sufyaan baa xadiidka riwaayadiisa ku kulmay sheekh keliyana way wada leeyihin oo kilaahuma wuxuu wadaa waa asufyaanayn kila sufyaanayni weeye sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaanu thawri labadooduba camr ibnu dinaar waa nin kala weyn yihiin oo dee sufyaan thawri baa ka weynaa sufyaan ibnu cuyeyna waana kala daba ka horeeyaan oo hadduu atbaacu taabiciinta kuwii ugu waaweynaa buu sufyaan thawri ahaa waa imaam malik iyo dabaqadiisii sufyaan ibnu cuyeyne waa dabaqadii ka dambeysay xagga geeridana in badan bay kala horeeyeen oo sufyaan ibnu saciidi thawri saas baa raggan waaweyn unbaa soo gaadhay raggan ka dambeeya dabaqada dambihi may soo gaadhin ee sufyaan la kulmay oo boqol iyo koob iyo lixdankii hijirada ayuu sufyaanu thawri dhintay halka uu sufyaan ibnu cuyeyna boqol iyo toddobiyo sagaashankii hijirada dhintay muddadaa dheer ee dhowr iyo soddonkaas bilooda xaggii geerida u dam markaas walow dee uu aada yar cimriyo uu aada uga da-weynaa labadii da-ooday ku kala dhinteen sufyaan ibnu cuyeyna baltaaba weeye haddaba labadooduba camr ibni dinaar bay kaba wariyeen bihada lisnaadi isnaadkiina waa can dawusin can ibni cabaasin naxwahu xadiidka wix laba mida bal dee imaka waa kanoo labadoodii iyagoo laynoo kala caddeeyey ayay xadiidka sanadkii inoogu yimaadeen ka hore waxaa inoo caddaynaya ibnu abi cumar kul hadduu ka warinayay ishtibaah ma jiraa idhi waa dadka aan soo gaadhinba sufyaanu thawri ka dambana wakiic oo kale iyo amhaashii raggaa waaweyne markay sufyaan idlaaqaan imaka wahuwa thawriyu kolley muslim baa leh ama dee sheekhadiisii markay sufyaan idlaaqaan wakiic iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo maxamed ibn yuusuf alfiryaabi iyo ragga caynkaa leh waxa weeye waxay waa sufyaanu thawri oo de xaggii kalaabay dee sufyaan ibnu cuyeyne iskuba dhowaayeen markaa imika ishtibaah ma jire laakiin kolkol baa dee ishtibaah dhacaa sanadkii in labadiiba la wada kulmay ayaa idlaaqi karoo sufyaan odhan kara taasna waa yar adagii marka ay muhmalka yihiineen midna wixii kakale ka soocayay la raacin imaam dahabina raximah llahu tacaala waana shay muhimah kolley waana idiin tilmaamaya dee halku hadalkiisa kuma sugnaa waanay fiican tahay waayo kitaab sanidlan ku jirnaa kutubtii asaaniiddahayna waa saas oo kale in nooc yar tafriiqo iyo kala sooc iyo waxyaala lagu kala garto daabid uu la yimid dee kolkol labaha daabidkaasna aanu meelaha qaarkood soconayno ishtibaahi weynaanayay oo labadiiba dee aan ninkani uu labadiiba la wada kulmay markaase wuxuu sameeyaa daabid lagu kala sooco waa marka la eego kitaabkiisan siyara calam nabala aada u faa'iidada badan mujaladka toddobaad dabcadii shan iyo labaatanka ayd weeye ama dabcaadkan xataa soddonka sideed iyo labaatanka ay gaarsiiyeenna raqamka may bedelin dabcadii markaas mujaladka toddobaad safxada ugu dambaysa ama waxaa ka yar horeeyana labada xamaad baa mujaladkaas tarjamo ku leh xamaad ibnu zayd baani tarjamadiisu ay dahay ibnu salamana uu kaba horeeyey markaas baa wuxuu ka hadlay bal labada xamaad marka ay sanadka ku kulmaan waxyaalaha lagu kala sooci karo tibuu istidraad ahaan tarjamadii labada sufyaan meeshu may ahayn istidraad ahaan buu u raaciyey labadii sufyaanna waa u raaciyey waana bal labadaa safxee ugu dambeeya kolley waa mufiid walow dee hadal raaciyey markuu taa iyo sheegay facalayka bimacrifati dabaqati nnaas ama dabaqa dadka dabaqaadkooda baro markaasaad kala garan kartaad waxaa kala sooci karta taas buu raaciyay bal waxaan leeyahay asaaniid baan ku jirnaa de waxa weeyaan waxaana kolkol inaan anigu idin sheegon kaba roon idinkiina ina dee yar adlamata bal halkaa aan idin tilmaamayo yar labada xamaad iyo labada sufyaanba in walow meelo qaarkood ishtibaahi aan wada xalisnahayn oo kolkol ishtibaahi uu yar adkaanayo oo dad labadiiba la kulmay iyo wixii aan meelahan kale lagu kala soocayn kolkol aan lagu kala sooci karayna qaraain kale iyo a'imadii iyo bal tacyiinkoodii iyo taxdiidkoodii markaa loo laabmayo kani ku yahay dee taasna way imanaysaayeen laakiin halkaan idiin sheegaya waa muhim baan leeyahay labada sufyaan iyo labada xamaadba ee waa laabmi doontaan biidn illahi tacaala xdثna إسحاq بن إبراhيم ومحمد بن رافع وعبد بن حmayd qال بن رافع xdثna وqال الآkخراn أخبرna عبدالرزاq marka intuba cabdالرزاq bay ka wariyeen ina raaficna xadثna buu yihi labada kalena maxay yidhahdeen أخbarna waana cabdالرزاq qال أخbarna معmr عن بن طاوuسi وعبدالله بن طاوuس oo dee ibhaamkiisan imaka halkan ruux mubhamo weeye waa nin la garanayo marka ishkaal ma jiro عن أبيه عن ابن عباس قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu yihi maن ابتاaca ruuxa iibsado طcاaما cunto falaa yabcu yaanu iibinin xatىa yqbiضahu xatىa ystawfiyahu waa isla mid un ilaa uu qibdoodo waxani ay isaga kusoo wareegaan oo uu qibdoodo yaanu iibinin bal xataa yastawfiyahu iyo xataa yaqbidahu macno keli macnuu xaafid ishaara meel baa bukhaari baa isagoo xadiidka wariyey xataa yastawfiyahu kuba wariyey ayuu cibaaro raaciyey zaada ismaaciilu xataa yaqbidahu cibaaro saasaa bukhaari dhacday ismaaciilna waa in abi ways ayaa wuxuu siyaadiyey xataa yaqbidahu dee lafdiguna waa kaasoo ziyaado lafti kamuu dhigina wuxuu kaba dhigay ziyaado macno inay ziyaadadiisani tahay markuu ziyaado lafti u qaatayna ay halkan istishkaalsadeen ee ziyaado macno ujeedada waa maxay macnuhu muxuu leeyahay xataa yastawfiyahu macnahan ka faa'iidaysanayno iyo xataa yaqbidahu waxa sii ziyaadsan xataa yaqbidahu ayaa macno ziyaada ale wasoo xafta halkaa ku idhaaho hoostoy macnaha ziyaadada u leedahayna istifo wuxuu keenayaa kasoo qaad bal cuntada adigoo in ama kilooyadii dee waad miisto waa lagu miisayba ama galaankii ama tiyo dee istifaa haddaba istifaahu bilkayl ama bilwasn kayl ahaan baad ku iyada wixii dee aad ku soocatay ood ku dhammaysatay ama wasan ahaan laakiin maxaa suurtagal uu leeyahay iyada wixii lagu miisay kiilo ahaan ama miis ahaanba lagu miisay oo hagaag wixii kalena lagaba soocay inaad agtiisii ku dayso weli isagii uu yidhaaho waa anigaa kuu miisaamay laakiin horta lacagtoodii keenta mooye gacanta kaama gelinayo istifi waa dhacay oo waa kan oo alistifaau bilkayl laakiin inuu yidhaahaba war horta wixii ikeen markaasaan ku siinaya iyadoo laakiin xataa yaqbidow macno intaa ka ziyaadsan bay keenaysaayo waa gacan fudhig iyo la wareeg bay keenaysaa waa cibaarata u yidhaha walow dee waliyudiin alciraaqi iyo saaxibu darxi tasrib iyo uu yidhaha mee labadooda waa isla mid uun oo markaa taas baa waxaa meesha imanaysa uu leeyahay waa suu kaba cabiray bukhaari waxaa meesha dee uy tilmaamaysaa in doorashadiisu ay tahay markuu lafdigan ziyaado kaba dhigay xataa yaqbidow haddii wixii looba sooco oo gaar loogu saaro laakiin aanu gacantiisii gelina weli uu baaqi ku yahay ruuxii baayicaha agtiisa oo kale inaan intaasi qabdu sharciya noqon ahayn inaana qabdu sharciya noqonayn kale waa masalo dee shaaficina waa laga soo noqliyu leeya walow dee madhabka san kuba ognahay haddii ruuxii wixii loo sooco gaar loogu saaro meel gaara loogu dhigo oo u ruuxii yidhaahaba ii hay yaddiisu halkay markii hore yad damaan ka ahayd yad ammaano isu rogto waa ammaano markaa nin ammaanahayo u hayun buu noqonayaa taas oo kale qabdi xukmiya ay kuba tirin inuu ku tasarufana uu leeyahayba uu ku tasarufi karo taasi ee bal shaaficina sida laga soo noqli uhi bal taasi waa masalo kolley intan dhaafsan qabdigii makaan u jeednay iyo muxuu noqonayaa waxaan uga jeedon lafdigan xataa yaqbidahu xataa yastawfiyahu waa isla macno un waa qibdoodkii un bal macnaha xaafid uu tilmaamayna waa jiraan fatxi xadathana dee imaka sharaxeedna ahaysanaa waa kooban yahay oo waa meel meel waxaa la arkaa sharaxyo kaleoo muslim oo dee ama taasana axaadiisna atay ku roon tahay dee maha kitaab kale oo wixii kitaabkan sharxaya mooye ka kale ee dhici kartay inaanu meelo qaarkood kuu furfuri karin kol haddii xadiisa sharaxii yahay dee kitaab kasta oo axaadiisa sharxaya axaadiisanna ay ku timi waa wuxuu noqonayaa un kitaab sharax labaadood haysato axaadiisi maha macno inuu muslim sharxayo marka fakribaari oo kale aad iyo aad buu muhiim u yahay bal kolkol si aanu nawowi u sharxin axaadiisan ayuu markuu axaadiisa iskuba sharxayo riwaayaadkan uba caddeeya iyo taasoo kale iyo markuu iskuba qaydayo iyaduna kolley dee casharkii marka la aqrisanayo wax lala daalacdaa oo ka ziyaadsanin shay muhima weeye wax badan buu kuu furayaa waa dee meelaha ugu awleysanee ugu mudanee daalacaasho ruuxii la daalacanayay waayo kitaabka oo dhan oo weyn oo daalacata way adkaanaysaa laakiin cashar aad dhigatee markaad dib uga eegayseed la daalacanayso macnihii markaa dee waa macno aada qaban karto oad dabdin karto wixii markii hore aad dee raacanaysay eegaysay ayuu kana sii caddaynaya laakiin fatxiguna dee waaba ka lahijarta bacdalfatxi showkaan yidhi marka haddaba man intaaca dacaaman falaa ya xataa yaqbidu qaala ibnu cabaasin wuxuu uhi waaxsibu waxaan u malaynayaa kula shayin shay kastaba maha dacaamune wax kastoo la iibiyaa bimansilati adacaami cuntada mansiladeedii inuu yahay oo qabla alqabdi in la iibiyaa aanu banaanayn xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu kuraybi وaisxaaq bn ibrahima qaala isxaaq akhbarana waqaala اlakharani xadaثna wakiicna can sufyaan wahawrin can bni dawusi can abihi can ibni cabaasin qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man ibtaaca ruuxa iibsado dacaaman cunto falaa yabixu yaanu iibinin xataa yaktaalahu ilaa uu miisto waa ruuxii uu ka iibiyey iktiyaalkiina waxay imanaysa dee istiifihii aynu soo marnay iyo qabdigii baa meeshii ka dhalanaye ilaa u isaguna miisto wixiisii ayaanu dib u iibinin faqultu libni cabaasin daus baa yidhi ibnu cabaas baa waxaan ku yihi lima maxaa dee arrintu ay tahay loogu diidayaa ruuxii wixii uu iibsaday intii aanu qibdoon inuu usii iibiyo maxaa loogu diidayaa xikmaddii buu weydiinayaa ama ciladii faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi alaa taraahum miyaadad arkahayn yatabaayacuuna dee inay ku mucaamaloonayaan oy kala iibsanayaan bidahabi dahab walxaal addacaamu cuntadii muruja-un mid la dibdhigay ay tahay oo meeshiiba iman walam yaqul abuu kuraybin murja-un oo alaa taraahum yatabaayacuuna bidahab bal taas buu yihi xadiidka intiisa hore kolley dee waa kuwii horuu inoola mid yahay sharxii sunada waa taan leenahay axaadiida waan isu geysanaynaa ibnu cabaas cilada uu sheegay waa kaa markaa horeba yidhi axsibu kula shayin bimansilati acaam lafdiga bukhaari walaa axsibu kula shayin ila bimansilati acaam baa lafdigiisu ahaa halkan muxuu markii ciladii la weydiiyey waxaa loogu diidaya ruuxu wuxuu iibsaday ama cunto uu iibsaday intii aanay gacantiisa soo gelin inuu sii iibiyo waxa loogu diidayo ayaa wuxuu leeyahy de arrintiiba waxay isu rogaysaa kol haddaan dacaamkii meeshii jirin dahab iyo dahab laysku iibinayo say isugu rogaysaa waxay tahay kollay jaabir ibnu cabdillaahi use ibnu cabdilbari soo naqliya sidan oo kale uu yidhi waxaana ay tahay un marka laga axsibi kula shayinta waa iyagoo ka fahmay un rasuulka ilaahay muraadkiisa iyo maqsihii hadalkiisa khaasatan markay tacmiimiya baan u jeedaay arrinku waxa weeye uu leeyahay misaal ahaan ka soo qaado bal cuntadii haddaan ku gaabsano ruuxani wuxuu iibsaday gadbad bariisow shan kun ruux ka siistay shantii kun waabuu siiyey laakiin bariiskii ninkan bakhaarkiisuu ku jira ama dukaankiisiio muu qaadan iyadoo bariiskii dambeeyo shantiisii kun ayuu ruux kale gadbadii nafteedii lix kun ka sii siiyey cuntadiina wax soo gaadhay isagii maba aha waa cuntadaa dambaysa dee kol haddaan meeshii cunto jirto oo la kala qaatay jirin arrinku wuxuu isu rogayaa cuntadii meeshiu ka baxayaa buu leeyo waa isagoo shantii kun ee uu ninkaas dee siiyey ayuu iibiyo lix kun buu ku iibiyo meesha waxay noqotay lacag lacag lagu iibiyey ama dahab dahab lagu iibiyey taas bay noqotay marka waana cilladan uu leeyahay dee haddii cilladu ay taa tahay oo meeshii waxa lagu tacaamulayaa laba lacagood baa laysku iibinaya oo kala badan markaas oo kale laysku iibinaya arrintu ay tahay ema runoo dacaamkii arrintu kuma koobnaanayso wixii kasta oo mabiicoo aanay wixii mabiic ahaa meeshii jirin ee intii aan mabiicii gacanta lagu dhiginna ama aanu ruuxi la soo wareeginna uu sii iibiyo oo kale waxay noqonaysaa markaa marka haddii iyadii mabiicii la saaro laba lacagood oo kala badan oo laysku iibiyo halkaasay dee khalalku uu kaba imanaya ama fasaadku uu kaba imanaya taas buu ibnu cabbaas uu kuba fasiray nahyigan cilladiisa iyo xikmadiisa walam yaqul abu quraybin murjo waa labadii sheekhe sheekhadii muslim mid ahaan lafdigan murjo un lamu oa mu odhan macnaha murjana waa muahar murjowna liamrillahi oo kale bimacnaa muaharuna liamrillah balbukhaari halkan aayaddu soo qaataay caadadiisa waxay tahay haddii xadiidu meesha soo arooruu soo arooriyey lafto ay ku soo aroorto qur-aanka kuma sugani waa aayaddii buu soo qaataayo matnigu iskaba soo dhigtay waa faa-iida badana kitaabku leeyahay kolley xadaثna cabdullahi bnu maslamata weli axaadiisi way noo socotaa xadaثna cabdullahi bnu maslamata alqacnabiyu qaala xadaثna malikun xa waxadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala man ibtaaca ruuxa iibsado dacaaman cunto falaa yabixu yaanu iibin xataa yastawfiyahu bimacnahu xataa yaakuda o yaqbidahu ilaa uu qabdoodo xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal ina cumar wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn fii zamaani rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay waqtigiisii nabtaacu kuwa iibsadaa dacaama cuntadaa la keenayo ee suuqii madiine la keenayaanu iibsan jirnay fayabcahu uu dirayeyna waa waqtigii rasuulkii ilaahay ee isaga ayaa usoo diraya calayna anaga wuxuu korkanaga uu kusoo dirayo uu noo soo dirayay man ya'murunaa kuna amra biintiqaalihi macnaa binaqlihi weeye lafdiga intiqaal de intiqala waa ficil laazima oo halkan oo kale damiir inuu qaato dee ficil mutacadi un baa qaadan lahaa ee mala de waa kii kale un baa laguma xambaareen macnuu waa binaqlihi intaqala waa intiqaale waa guuray bay noqonaysaayo dee ama naqalahuna uu raray iminka waa tii naqligii ahayd fayabcaثu calayna man ya'murunaa kuna amra biintiqaalihi naqlintiisa la naqliyo min almakaani meeshii aan ka naqlino aladii makaankaasoo ibtacnaahu aanu iibsanay dacaamkan fiihi ay fi lmakaani meeshu isaga dhexdiisa aan kuba iibsanay ilaa makaanin makaanna aanu naqlino siwaahu aan ahayn meeshii ujeedadu ruuxii laga iibsaday halkii laga kaxeeyo oo meel kale aada uga wareejisid qabla an nabiicahu intaanaan iibin taas wan oo bal masalan markaa waa iyagiibaa sidii tooseyd loo sheegayay dee qabdigii maaha uun isagoo halkii maxalkii ruuxu lahaa aada gacanta ku dhigto uun oo kale laakiin bal wareeg iyo taxawul meeshiisii lagala wareego meel kale loo raro meel aan ruuxii baayicii ama aan loo nisbaynayn loo raro taas baaba qabdigii noqonaya haddaba waxaadna la amri jiray ama uu noo soo diri jiray cidna amraysa inaan meeshii aan ku iibsanay intaanaan weli iibno waa dee niman waxbaac mushtariya waxaan uu iminka iibsaday buu dib usii iibinaya hadduu ciddee faa'iido siinaysa ama ribxi siinaysa helo haddaba meeshuun inaanaan ku iibin horta meeshii aan ka qaadno dabadeedna marka aan iibino taas baa oo cidna amaraysuu noo soo diri jiray xadثna abubكر بن abي شhaybةa qاaل xadثna عalي بن msir عan عubayd اللahi xا وxadثna محamed بن cabd للahi بن نmayr wlfظ lah qال xadثna abي qال xadثna عubayd الlahi عan ناaفع عan بn cmra oo lafdiga ayuu leeyahy wlfظ lahdan inay markii hore cali بn msir baa cubaydالlahi ka wariyey xadiidka alina abubakr baa kasii wariyey dariiqa labaad ee muslim sheekhiisu moxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayri ay aabihii buu ka warinaya haddaba lafdiga inoo soo socda walow cali ibnu musir iyo cabdullaahi ibnu numayr labaduba ay wadaagsadeen ay cubaydullaahi ka wada warinayaan haddana lafdi ahaan ka kale waa macno ahaane waa lafdigii cabdullaahi ibnu numayr marka wuxuu ihi maya lafdigii abubakar iyo dee markaan eegna moxamed waa lafdigii moxamed qaala xadaثna abi qaala xadaثna cubayd llahi can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalama qaala man ishtaraa ruuxa iibsada dacaaman cunto falaa yabichu yaanu iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu dee miisanayo wixii qaadanayo qibdoonayo qaala waxaanu yidhi ibnu cumar wa kunaa waxaanu ahayn nashtarii kuwa iibsada addacaama cuntada min rukbaani dadkaa safarada ee keenayaanu kaba iibsanaynay jizaafan waa dee taqdiir ahaanuun iyadoon dee qadarkiisiiba la ogeyn waa cunto meel lagu shubay oo markaa dee uudba ama meel la goob dee taalla iyadoon la miisin aan dee taas baanu sidaas aanu kuba iibsanaynay fanahaanaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu naga nahiyey an nabiicahu inaan iibino xataa nanqulahu ilaa aan ka naqlinayno min makaani meeshiisa lafdiga jizaaf in asalkiisu waxaa bay leeyihin waa lafdi dakiil luqadii carabida kuba ah la arko asalkii inuu faris yahay oonu markaa jinta halkeedna kaaf ama kaaftoodii ay taalayba de waana laakiin kuba tasarufeen oo xataa ficillay kaba bineeyeen oo jaazafahu mujaazafatan iyo almujaazafa iyo waxyaalo waaba taa in iyada ay u isticmaaleen jizaafku halkan markay noqoto in waxyaalahan waaba ka soo qaad raashin meel lagu shubay waaba in markaas kiloogiisa iyo inta uu qadarkiisu yahay lama garanayo laakiin meel baaba dee lagu tuulayo ama uu dee goobba laysugu geeyey baa jirta taas baa sidaas baana lagu iibiyey taas bay kaba cabireen waa marka aan subrada iyo uudkii aan la garanahaynba inta kaydkiisii laga jaahil yahay taasba weeye laakiin waa la arkaya oo waxaa kuu muuqda ee xububtina ama faridna way isleedahay oo wax kala duduwan oo la yidhaaho inta la arkayo mooye inta kale way ka duwan tahay oo saa'ib kuma ansaxaya maaha bal markaa taas oo kale weeye arrinkuna waxa weeyaan haddii maka halkan raashin saas oo kale ah lagu shubo ruuxii uu muuqdo uu muuqdo dee wixii xataa qadarkii ama yaan laba garanine laakiin aragtidaas iyo taqdiirka hadduu ruuxi kuba iibsado hadduu kuba iibsado waa noocan oo dee wax maanici imika kuba sugno ru'yadan ayaa maxalkii garashadii dee waaba wax la arkayo oo mushaahada oo isagiina uu kuba gelayo markaa bal taas oo kale waxa weeye waabayn waa tan uusheed daba wixii sidaasee jizaaf kuma iibsanay riwaayadii horena maalikna kumay sugnayn jizaaf kumay sugnayn waa xadiidkiisii une laakiin riwaayadan cubaydullahi ibni cumar uu naafic kaba warinaya kuba sugan tahay jizaaf iyo jizaaf la-aanna waa isla xukumuna wax farqiga u dhexeeyaa ma jireen haddii dee kayl lagu iibsaday iyo haddii jizaaf kale naguba iibsadee waxaana loo rasuulka ilaahay nagaba nahiyey buu uhi inaan halkii uun kuba iibino inaan meeshii ka naqlino oo anagu aanu la wareegno wixii aanu kaba naqlino halkii bal laba xadiid ama laba dariiq baan gaari doonaa markaasaan masalada yar eegi doonaa iyadoo weliba ay axaadiidu sii soconayso laakiin bal kollay kuwa yar ziyaada laan yar dibdhigayaa xadaثanii xarmalة بn yaحya qaal aخbaranaa cabdالlahi بn wahbi qaal xadaثanii cmar bn mحamedi can naaficin cmar bn mحamed ibn zayd ibn cabdالlahi bn cmar bn الkhadaab weeye horaynu kitaabka ugu soo aragnay oo mحamedkan ayuu cabdالlahi bn cmar awow u yahay waa mحamed ibn zayd ibn cabdالlahi عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما روح عمت إبسدا فلا يبيع يان إيبين حتى يستوفيه ويقبض واتي الله وإسلام معناه xaafid walow aan dee yaqbidahu macno ziyaadaha uu sheegay oo kaba soo naqliyey ilaa uu dhammaysanayo wixii uu qaadanayo la wareegayo qibdoonayo xadaثna yaحya بن yaحyى وعaliي بن xujri qaala yaحyى أخbarana ismaaعiil بن jaعfari وqaala عaliي xadaثna ismaaعiil waa isagii un عan cabdالlahi بn dinaari أnahu samca بna cmara qaala أnahu qaala qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم man ibtaaca طacaaman ruuxa cunto iibsada falaa yabicu yaanu iibin xataa yaqbidahu ilaa uu qibdoodo la wareego wixii yaanu iibinin bal walow xadiidkani dariiqii hore un ama xadiidkii hore waaya laba xadiido ibnu cumar buu weliba raqamkiibu kolba uu isku soo celcelinaya raqamkii hore uu mid kala keenaya haddana kii hore u dib ugu noqonaya sababta waa laba xadiido ibnu cumar oo laba dariiq kale ahaa oo labadan raqam kale leh ayaa inoo soo socda marka dambena xadiid abu hurayre oo macnahanina waa inoo iman doonaa oo bal haddii ala yidhaaho iyadna wax ziyaada ay nooguma sugan tahaye bal in yar aan ku yar joogsane axaadiidan iyo duruqdan imaka aan haynaynu soo aragnay xadiidkii ibnu cabaasba kaba mid ahaa bal taasi waxay iyadu iyada inooguba sugan horta bal nahiyeen rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahiyey in dacaamkii la iibiyo qabla alqabdi la iibiyo taas uu nahiyey taasi waa axaadiida waxaa dee sariixaan inoogu suganaya inoo faa'iideynayso arrinta kale inooguma suganna bal tan jizaafka waa tan aan idhi albeyc iyadoo kayl iyo wasan waa raashin meel yaaloo urursan ayaa saa lagu kala iibsaday lama miisan lama miisaaman bal taas oo kaleo dee waa taqdiirkaasunoo imaka taas bay ahayd waa adigu iyadoo la leeyahay intaasuu noqonayaana maaha way noo dambaysaa raashin kale lagu iibinayo iyada markaa mumaathala la shardiyaya kolow duu noociisii yahay oo ay isku jinsigiisii lagu iibinayo taasi baab ka dambeeya inooguba imanaysaa isagii baa lacag lagu iibinaya maaha wax kaloo isagay isaga mid lamida in lagu iibinayo taasi iyada xukun kala yeelanaysaa lacag baa lagu iibinaya ruuxina waa arkaa hor taasna banaanideeda way inooguma sugnaydee laakiin qabdigii kuwa kale inooguma sugnaabaa inoogu sugan axaadiistan taasay inoo faa'iideynaysaa ibnu cabaasna hadalkiisi waan soo aragnay oo uu lahaa waxyaalihii kalena waxaan filayaa ama aan mala u malaynayaa inaynay wax farqiga udhexeeyaa jirin ay laba mid yihiin bal horta axaadiidani dee waa nahyigaa sariixa nahyiguna siaan soo maray taxriim buu keenayaa bal haddaan horta axaadiidta laftigooda kuba gaabsano wixii inoo intaa inooga ziyaadsan waan sheegaynaaye ruuxii hadduu cunto iibsado cuntadii uu iibsaday isagoo ruuxii kale ee uu ka iibsaday gacantiisa uun ku jirta inuu sii iibiyaa oo uu ka faa'iida ama ribxi qaataa taasi wax bannaan ma aha iibkaasna ma ansaxayo waa taa baabkaba uu dhigtay butlan almabiic ka imaam malik oo kale oo dadkii xadiidkan wariyey kaba mid aha saan dee makaba riwaayaadkiisa aan aragno xukunkan wuxuu ku koobaa dacaamku kuba koobaa oo dacaamka ayaa qabla alqabdi iibkiisu aanu bannaanayn buu yidhaahaa laakiin wixii aan cunto ahayn iyada isagoo laftiganun eegaya ee qolooyin kalena waa qowlkood iminkana waxaan ognahay hay-aadkan qunuugta islaamigaa barhkoodee in hay-aadkooda riqaabadu inay qowlkaa qaataan oo ay yidhaahaan waa wixii cunto una wixii kale qabdi la-aanba waa lasii iibin karaa bankiga waa d waxa weeyaan ku tasarufi karaa ama wuu sii iibin karaa isagoo wixii ee iibsaday uuno laakiin aan gacantiisiiba aanay soo gelin buu sii iibin karaa barhkood dee hay-aadka riqaabada ee dee kolley bunuugtan islaamka uma jeeda beledkeena laakiin dee kolleyna way badan taas fataawahood iyo waxyaalahaas jira ee waa tan barhkood saaway kuba fatwoodaane bal horta imaam malik qowlkiisu kaa weeye qowl labaad baa jirto culimada bacdigood ay leeyihinoo wuxuu hadduu imaka makiil yahay wax la miisayo ama mawsuum yahay ama madruuc waa wixii dee mitriyo waxyaalahaas oo kale ama macduud waa waxyaalaha umuuraha dee wasaaisha taqdiirka lagu qadaree lagu dabdiyo yaanu cuntoba noqoninba eh cuntadu uu la xukum yahayoo qabla alqabdi lama iibin karo laakiin wixii aan taa ahayn waa la iibin karaa kolleyna waa qowlka madhabka axmed malaa dee qowl labaad waa jiraayo qowlkooda weyne ay soo naqliyaan ee laguma fatwoodo ama madhab ahaan looguma nisbeeyo bal taasna waa qowl qowl labaad ba qowl saddexaad baa jiro oo ah kolley aqwaashu intaa way ka badan tahay laakiin bal saddexi waan ku gaabsanaya waa wixii aan dee be meesha adiladoodii aan arkayno ama aan dee taas ama qabdiba shardi maaha o cusmaan albati ay kaba soo naqliyaan kaasi waa qowl marfuuda ama qowl shaaduu noqon bal masalan qowlka saddexaadna waxa weeye san hadalkan ibnu cabaasna inoogu sugnayd weeye waa axsibu kula shayin mila taas uu yihi waana hadal jaabir ibnu cabdillahina saas oo kale ahayd oo uu yidhaaho ibnu cabdilbari de waxay san u yidhaaheen rasuulka ilaahay bay ujeedadiisi iyo maqsihiisii walow halkan dacaamun uu soo arooray ay kama fahmeena qowlka saddexaad waa shay kasta oo la iibinayo iib ruuxa ku soo galay intii aanu qirdoon gacantiisa soo gelin inuu iibiyaa ma banaana dee tasarufka kalena waabay raaciyaan aimada qaarkood bal markaa inuu iibiyaa ma banaana marka macnuhu waxa weeyaan ama wuxuu cunto ha noqdo in qalab dhisme ha noqdo dhar ha noqdo wax kale ha noqdo wixii inta aanu gacan isaga kusoo wareegin inuu gacantiisa soo gelin inuu iibiyaa ma banaana qolooyinka qowlkaa leh masalay ku kala duwan yihiin oo waa barhkood waxay kasoo reebeen caqaarkii sida guryihii oo kale iyo oy leeyihin maya isaga dee qabdi la-aan waa uu sii iibin karaa waa qowlka xanafiyada qolooyina waxay kasoo reebaan ma jirtee mabiic dhammaantii waana qowlka shaaficiyada shaaficiyada iyaga waa shay kasta oo la iibiyo oo uu ruuxu iibiyey qabdi haddaanu jirin tasarufkan dambe ma laha iib dambena ma sii yeelanayo iibkaasna maba ansaxayo bal haddaba ciddii iyadu dacaamka tidhi ee dacaamka iyagu kuba koobtay ee xujadoodu waaba xadiidkan iyo dee imaam malik iyabaa kaa mida iyo qolooyin kaleba xadiidkan bay xujaysteen qolooyinkan iyagu bal matalan kaylka iyo jizaafka iyo iyadu kolley xanaabiladuna mala alfaadahan bal kolley tan oo marna jizaaf u timi marna makiil u timi wixii makiilkaa ay raaciyeen bay eegeen meesha waxaa taalla maxaa qolooyinkan le tacmiiminaya waana cibaaradii uu matagay tarjamada inoo dhigtay nawowi baabu butlaani bayci lmabiic mabiic buu kaba cabiray qabla alqabd maxay xujadoodu tahay waxa weeye kolley ibnu cabaas tiisii waan aragnay waana saxaabi kolley ee axaadiisana rasuulka ilaahay kaa maqlay qara-intii ogaa u joogay jaabir ibnu cabdillaahina taas waa kuba yimi oo waa mid arrintan uu kuba cileeye ah waxaa cillada loo diidaya ay tahay haddii aanay wixiiba jirin shaygii waa laba lacagoodoo laisku iibinayo bay noqonaysaa la kala markaas dee kala badan kol haddaan dacaamkiiba meesha uu kama baxsan yahayna taasi way keenaysaa in cilladii lacaam yeelee laakiin axaadiis baa jirta baabka kusoo aroortay xadiid xakiim ibnu xizaam oo uu rasuulka ilaahay ku yidhi dad baa ii iman bal matalan waxyaalo buyuuciya ninkaa waxiibiyane maxaa ii banaan maxaase ii ban aan igaba banaanayn oo uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu ku yidhi wixii aada soo iibsatay ilaa aad qabdooto adwaa beec buu kaba cabiray ha iibinin bal taasi waa mid waaba xadiid sanadkiisa maqal kuma sugnaanaye laakiin xadiid kale oo saxiixo cabdullaahi ibnu camrin oo umuuro dhowra kulansaday oo waxyaalihii laysu diidaye ayaa waxaa xadiidka laftigiisu ah walaa ribxu maa laa yudman macnaa ma banaana xalaal ma aha waxaan ruuxa damaankiisa ku jirin waxaan isaga mas-uuliyaddiisa iyo hadduu wax noqdo ka loo raacaya ama uu ka xumaanaya isaga aanu ahayn inuu ka faa'iido qaato ribxu maa laa yudman maxay tahay taasi eg qabdigan arrin baa kaba dhalato qabdigan marka wixii gacantaada uu soo galo inta aanad qibdoon shaygani wuxuu damaankiisa yahay oo isagu qaba wixii kaba yimaada mas-uuliyaddiisa ay tahay ruuxii baayica ahaa macnaa eeg alaab baad iibsatay lacagtii waabad bixisay laakiin wax ku soo gaadhay ma jirto ruuxii baayic ahaa buu gacantiisa ku jiraa wuxuu kuusoo soo uu ku guddoonsiiyeyna ma jirto alaabtii baaba la xaday waxbay noqotay taas oo kale dee adigii mid baa kuyin inaad tidhaahdo dee lacagtii i celi iyo inaad tidhahdo alaab kale isii sababto damaankii isagaa qaba damaankii isagaa qaba waa qabdiga waxyaalaha ka dhalanaya laakiin wixii hadduu gacantaadii soo galood la soo wareegto isaga xilkii uu ka soo wareegay waxani hadduu damaankiisa yaa qaba hadduu wax noqdo ka magdhabaya am noqdo ama uu ka xumaanaya ka khasaaraya waa ruuxan uu gacantiisa ku jiro xadiidku markaa muxuu yahay eg wax nin kale loo raacayo eg alaabtan eeg intaanay gacantaadii soo gelin ruuxan baa haddii uu wax noqdoba haddii uu si kala noqdo ninka magdhabaya adiga maaha waa ruuxaa kale wax cid kale ay magdhabayso inaad ka faa'iido qaadato ood ribxi halkaa ka qaata isma laha waxa weeyaan alkharaaju bidamaan damaankan waxa weeye mukhaadirtan meesha ku jirtaa ribxigii badnaynaysa marka ruux kale hadduu gacantiisiiba ku jiro hadduu wax noqdo ruux kale laga magdhabayo adigu ribxi kama qaadanaysid arrintiina muu kala qaadin rasuulka ilahi xadiidkuna keligii buu xujo yahay walaa ribxu waad nase shaaficiya xujaysan walaa ribxu maa lam yudman waxaan damaan iyada lahayn oon ruuxa damaankiisa ku jirin aan isaga xilkiisa iyo hadhow hadduu ruuxa wax ka noqonaya ceebtiisu isaga ay qabanaysa ee dee isaga ay kusoo noqonaysaa isaga haddaanu ahayn ribxi lagama qaadan karo bal taas waa xujadoodii waxaa kaloo jira xadiid kale oo dee iyadana zayd ibnu thaabita saxaabigiisu ahaa iyadoo nin alaab u iibsaday markii uu iibsaday iyadoo meeshii taaliba loo saaray ribxi kale inuu sii iibiyuu doonay waana suuqii madiina sacad baa may zayd baa qabtay oo yihi may ilaad wixii qaadata ha iibino markaasaa maxaa uu kaba cabiray rasuulkii ilaahay wuu naga nahiyey an tubtaaca silacu xataa yaxuusa tujaari ilaa xaalin silac buu kaba cabiray rasuulka ilaahay wuu naga nahiyey in la iibiyo silacdii lasii iibiyo ilaa ay dadkii iibsadeen tujaarta rixaashoodii meelahoodii kala geystaan oo ujeedada ay laba wareegaan bal axaadiistaas baa jirta hadaladan ibnu cabaas iyana way jiraan dee dawaaf culimada ka midana qowlkoodu weeye bal markaa arrinkuna waxa weeye markay mas'ala meeshii timaado adilana ay timaado dee adiladii waa laysu wadageeyaayo macnaha ay keenayaan baa la wada qaataa maaha barun in la qaato barhkii kale lagaba tago kaa qowlka halkan imika raajixi waxa weeye sidaa shaafici iyo qolooyin kaleba ay kuba tegeen hadalkan ibnu cabaas iyo jaabir iyona hortii ay lahaayeenba in shaygani marka uu iib yahay haddaanu iib ahayn un ruuxa si kale kusoo gala siiniyo way ka duwan tahay waan arki doonaa casharkaabaan kuba arki doonaa laakiin waxaana markuu dariiq mucaawado ama iibsi kuba soo galay intaa damaankiisu aanay isaga waxaan gacantiisa soo gelin aanay damaankiisa ahayn wixii lama sii iibin karo saa daraaddeed imika bunuugta oo kale muraabaxada marka la samaynayo qaladadeeda iskaba badan tahay imkaley arrinta igu yadheena imay surto gelin oo waktigiina siina wakti yar baa ahayd wax qiimale inaan markii dambe maan jeclaysanba xuduurkeeda iyo waktigoo koobnaa iyo dadkiioo badnaa iyadoona waxaan la waxaan kaba bogtay jirin bal laakiin kolley masaashani in la bisleeyo dadkii ay ogaadaan way roon tahay muxaadarad kaleba lagaba galo waxa weeyaan arrintan ay sameeyaan oo tan ah muraabaxadii midi waa milkiga horo iijaabkan iyo qabuulkan ruuxu hadduu iibsaday wixii waa yeeshay xataa lacagtii iyaanuba bixinin bo shardi maaha lacagtii inaad bixiso kol haddaad wixii a isku afgarataan oo kala iibsataan dee lacagtii xataa ayaanu markaaba bixina wixii waa milkiga laakiin maxaa meesha imanaysa qabdi aad wixii la wareegto waa dariiqii labaad markaa muraabaxadii oo kale haddaan milki dhicin milkigaa dabadiina qabdiga wixii uu bankigii ama wixii la wareegu gacantiisa ku dhigay aanu jirin wuxuu faa'iido ku qaato waayo waxaan damaankiisa ku jirin oo rixigaa bankigu ma banaanaanayo ama suuradaasi ma banaanaanayso ee waa in dee horta milki dhaco qabdi dhaco markaa dabadeed buu ku tasarufi karaa cidduu doono kaba siiibin karaa ina shardi maaha markaad alaab iibinayso inaad muddo hayso waxaad iminkaas ku soo galayba iminkaba waad iibin kartaaye laakiin muhimku waa in labadan shardi la helo macnaa ruux isagaba hadduu khasaar wixii telefee yimaada intaan dee markuu iibsaday ee waqimdooday intaana ruuxii kale ka iibin isagiibaa ay haysataa telefkaas waana makhaadirta meesha ku jirtae banaynaysa waa ruux maaliga wixii kuba imanayay hadhow ceeb hadday timaado ceebta laguma celinayo meeshii uu ka soo iibiyey bankigu ka iibsaday dee isagii in lagu celiya ta ceebta ruuxii isagaa le waxana raddul ceebna isagaa le hadday ceeb hore soo baxdo taasi marka umuurahaasi waa dee rabxiga xalaal noqonaya laakiin haddii ani umuurahaas laga boodboodo kollay de waa waxyaalaha khalalada jira bal marka waxaan leenahay arrinku qowlka raajixi waa saa ibnu cabaas ba leeyahay adilada kalena inoo faa'iideynayso mabiicii guud ahaan dee waaba kan ee inaan la iibin ruuxii aanu ku tasarufin ilaa uu horta isagii wixii uu la soo wareegayo laakiin qabdigu suu dhacaya qabdigu marka ay noqoto xagga shareecada wax xad ah oo sharciga inoo xadeeyey oo la yidhi qabdigu waa waxaa ma jirto taasi ma jirto luqadiina xadkuma laha taasi markaa maxay keenaysaa in curfiga loo laabmo curfigiina muxuu noqonaya waxalla wixii lagu tiriyo curfi ahaan dadku ay ku tiriyeen iyo caadadooda inuu ruuxani wixii inuu wuxuu la soo wareegay ay tahay qalbi ay tahay iyada marka caynkaasa qalbi buu noqonaya saa daraaddeed wuu kala dunaanaya ashyaada gacanta lagu qaado kitaabkan oo kale waxyaalahan ajisadan yaryar iyo wixii gacan dhar iyo dee naqligan gacanta iyo qaaditaankaas baa dee uu qaatay baa qalbigii noqonaya haddii maguurto ay tahay caqaar oo kale ee miftaaxi oo la siiyo cid ka hor joogtaana aanay jirin loo khaali yeelo loo faaruqeeyo taas baaba iyo dee dhulkiiyo taasi ay noqonaysaa haddii dee wixii la siiyo cid ka hor joogtay aanay jirin waa wuxuu qabdigi waa dhacay waa ku tasarufi karaa laakiin haddii cid lamay ma geli kartid ay jirto ka manciyaysaa iyada markaa weli qabdi ma jiro wixii kale bal masalan naqlina waa taas oo bal curfigu kolba wixii uu qabdi kaba dhigo ayuunbaa qabdigii loola laamayaa arrinka ka dhalanaya ahaarta qabdiga ka dhalanaysaana damaankiibaa wuxuu ka soo guurayaa ruuxii baayica ahaa oo wuxuu usoo wareegaya kol haddii qabdigi dhacay ruuxan mushtariga ah ruuxan wixii yeeshuu damaankii usoo wareegaya waana tan iyo bal masalan taas bay noqon dee taasna maxay keenaysaa inuu markaa ay awood u leeyahay inuu si doono uu kaba yeelo sii iibiyo siu doono uu haysto markaasoo waa waxa qabdiga kaba dhalanaya masalaa iman kartaa waana masaladan kolley hadalkaa wayaqdudaho xaafidan kama soo naqliyo dee wax ka yar duwano hadday dhacdo ruuxii alaabtii buu iibsaday alaabtii waa loo soocay bukhaarkii weynaayo qoladii maxalka tijaariga ay lahayd ayaa meel kamida loo dhigay wuxuu yihi ii haya inta de ka qaadanayo wixiina waa wax gaara waxoodii kuma jiro iyada marka caynkaasa haddii dee waxani waxoodii inuu kuma jiro loo soocin iyada qabdimeeshi ma jiro laakiin oo arrinta ay noqoteen markii hore ee iyagu waxaan gacantooda uu ku jiray iyagaa mas-uul ka ahaayo haddii la waayo dee iyagunbaa loo raacayay hadday wax noqdaan meeshii hadday wuxuu noqotay iyagaa loo raacayay laakiin gaar buu u saarayo alaab ayu hayaan ammaano ay ugu hayaan way noqotay damaankii wuxuu noqday damaankii shaksigo haddii maantaba ay wax noqoto waxaan iyaga tacadigooda ahayn ama si uun loo xado si uun ay wuxuu noqoto amar ilaahay ku yimaado iyagu aanay tasaruf ku lahayn khasaaraha isagu ku dhacaya iyada kuma dhacayo waayo waa dad ammaanahaya marka caynkaasoo kale tasarufka waa iman karaa eeg tasarufka markaa waa iman karaa sababto laakiin eeg gacantiisa gacantoodan ay ku hayaan baa ammaano ah waa nin alaabaad u dhiibato oo ku haya alaabtaadii dee ad lahayd waad iibin kartaa ruuxani ammaanuu kugu hayaa hadhow haddii amar ilaahay yimaadana adigu wixii kaa khasaarayaaye isagii wax loo raacaya ma jirto haddaan tadyiic xaggiisa kaba iman suuradaas oo kale meel ay u dhigeen aanay marka iyaga u baahdaan kasoo qaadanayn waxay doonaan isagun baa loo hayaa halkaasay u taallaa iyagii shaqo kuma laha gacantoodna waa gacan ammaano taas iyada waa nooc qabdi xukmiya iskaba noqon waa qabdi xukmiya waa nooc takhliya ayay taas noqonaysaa iyaduna kollay dee saaxiibulmanhaajiyaba masalada waa soo qaadaaye bal markaa taas oo kaleo iyaduna waa qabdi way noqonaysaa baan leeyahay qabdi xukmiya ama curfiya bal umuurihii imaka halkan masaladii yar suuradeedii taasba weeye wuxuu yihi markaa muصنifku xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالأعlى can macmari can الzuhriy can salim can ibni cmara anahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yudrabuuna kuwa la quleeyo waa la garaaci jiray ala waa rag waaweynaa daba mushtari oo suuqa raggii joogay weeye alcaadi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm wtigii waqtigii rasuulka ida اshtarow hadday iibsadaan dacaaman cunto jizaafan oo manaa kaa dee kayn la-aan iyo wasan la-aan ka kalena waa lamidba kaas ay iibsadaan an yabiicuuhu halka bal waxaan qadaraynaa ama karaahatan soo gashadaynaa ama lialla kolay yubayin llahu lakum an tadilu oo kale karaahata an tadilu ama lialla tadilu waa taqdiirkoodii oo kale aan soo qadaranaynaa markaa maxaan odhanaynaa dacaaman hadday iibsadaan cunto jisaafan taa dee kayn la-aan iyo wasan la-aan iyo taqdiir la-aan laguma iibsanayo an yabiicuuhu karahata an yabiicuuhu maxaa loo garaacayay ama waa lianlaa yabiicuuhu si aanay u iibin fii makaanihi meeshiisii dacaamkaa xataa yuxawiluhu ilaahay meel kale u wareejiyaan bal riwaayada dambana aan gaadhno xadaثani xadaثana xarmarat bnu yaxya qaala xadaثana ibnu wahbin qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin qaala akhbaranii salim bnu cabdillaahi ana abaahu aabihi waa saali aabihi wa cabdillahi bn cumar qaala wuxuu yihi qad ra'aytu waxaan arkay annaasa dadkii fii cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm waqtigii rasuulka ida btaacuu hadday iibsadaan addacaama cuntadii jizaafan waa kay la-aan iyo wasan la-aan iyo laakiin waxba imaka tan qeyd ma aha walow bukhaari tarjamataa uu kuba qaydayo waayo dee riwaayaadka kale ay noo cadaynaya jizaafan yudrabuuna iyagoo la garaacayaan arkay hadday taa ku dhacaan waayo beecan faasidka waxaan aan toosnayn baa loo diidayaa iyo mukhaalafadan sharciga fii an yabicuu fidamna bal sababiyaan kaba dhigaynaa oo waa maxay bisababi waxa weeyaan waa an yabicuu bisababi baycihim fii makaanihim maxaa loo garaacayay oo loo ulaynayayba waa tacziir ahaane waa iibitaankoodii ay meeshiisii ku iibinayeen ay ku iibsadeen iyagoo la wareegin taas daraaddeed looba garaacayo wadalika kaasna wuxuu ahaa waa arrinkaas iyo darbigaasi soconaya taadiibka ama mancintaas xataa yuguhu ilaa ay u dumaan raashintii ilaa rixaalihim meelihii rixaashoodu ahayd ujeedadu maaha inuu gurigiisii laba tago waa sida laftigaa hore xataa yuxawiluhu meeshuu kaba wareejiyo meel kale uu kaba wareejiyo wuxuu dee isagii halkii ruuxan u khaaskahayd uu kala tago uun xataa yuguhu ilaa rixaalihim balin waxa weeyaan arrinkani dee ta kale waa garanayo waa qabdi la-aan baa loo diidaya iyadoon isii fadhicin ama qabdi dhicin inay wixii sii iibiyaan sababtu waxaan weli damaankoodiiba kuma sugnaa sharcigina ma banaynayo bal cuntadii dee wixii kalena waa lamid waa taan idhiye in la iibiyo qabla alqabdi la iibiyo ama arrintan darbiga oo kale dee waxa weeye beycan faasidkay lama imanayeen beycii baa faasid noqonaye ayaa loo diidayo laga hor joogsanayayoo taasna waxay tilmaamaysaa in weliyul amri ama dee inay dadkii ninkii ciddii madaxda ahayd ee dadkan awliya umuurihim ahaydba wixii cuquuba ama mukhaalafaad ay arkayaan dadkii si looga joojiyo tacsiirtii ay u arkayeen inay ku habboon tahay oo dadka kan iyo keyrkiiba kaba radcinayso inay laba imanayaan taas kolley imaamku raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahy daliil calى ana waliy اlamri yucaziru man tacaadaa beyca faasida wayucaziru bidarbi wagayri mima yaraahu min alcuqubaati fi lbadan kolley laftiga mala aad bu ugu qastayey wixii uu arkayo ee darbi ah ama gayrkiiba e laakiin ciqaab badan ah allaga hadalkiisa waxaa ka yar sugan ciqaab badan qeydkan isagoo la ciqaab maaliyo haddii ruuxii la idhaa may mukhaalafadaan samaysay intaasoo kunoo fara bixiyo waa lagu ganaaxaya maal baa lagu ganaaxay oo kale taas buu meesha ishaarayaayo isagu leeyahy may ciqaab maal ma jirto oo ruuxa maal laguma ciqaabayo ganaax xoola iyo taqsiir la saaro laguma waa ciqaabtii badanka waana masalo kolley dee culimadu ay ku aragti duwan yihiin intooda badanna baa qaba in alcuquuba bilmaal ay mansuuq tahay oo la nasakhay walow dee xanaabiladoo kale iyo ay leeyihin may mansuuq maaha tan waa lala iman karaa laakiin dee agtarkoodii oo san shaaficiyada ay kaba mid tahay ayaa qabaa waa hadalkan baan uga jeedaa laftigu dee imika mu odhane laakiin min alcuquubaati fi lbadan buu yihi qeydkan baa ah macno ah oo ah ciqaabta hadday maarta imahima taalo oo ciqaab maala laguma hay lakin bal taasi waa masale mukhtalafu fiiha baan leenahay oo taas arrin kalena sidaas dee xaafid iyo ay sooba naqliyaan suyuudi iyo ama ay leeyihin xadiidku ina tusaya waabay dee wadiifadan muxtasibka beryaha hore dee cahdigii rasuulki iyo intii kaba dambaysay iyo wadiifo gaaroo ruux muxtasib waa ruuxa aan qaadino ahayn inta badan suuqyada iyo waxyaalaha ka dhacaya mukhaalafaadkooda iyo waxaa laba socda tallaabada kaba qaadi kara wixii deg deg u baahnaayeen u baahnayn qudaad in loo rafciyana isagu goynayay taas baa muxtasib loo odhanayaa jirto inta badan waxaa aswaaqda iyo waxyaalahaasna ruuxii dee la soconaye mukhaalafadaa ilaalinaye ruuxan oo kale bal uu arkaya inuu mukhaalafo la yimi wixii tacsiira kuba habboon bal adigu wixii saxayay ee si shareecada dadka kuba xambaaraya o kale wadiifada xisbaduna dee xataa kolley ibnu taymiya alxisba kitaab dhan baabu leeyaho taasa dee kutub kala duwanna culimadu sidan kutubtan alaxkaam asudaaniya muxtasibka iyo shuruudiisa iyo aadaabtiisa iyo amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar oo ay ayay kaba mid tahay way jiraan waqtiyada horena waxaaba dee jiray inay suuqyada oo kale iyo dadka mukhaalafaad laba imanaya waa wadiifadiisii cumar bn khadaab ko waa la iman jiray waabuu odhan jiray dee suuqa iyaga yaanu ku iibinay nin diinta garanaya mooye nin ujeedadu mucaamalaadkan iyo wixii ka banaan iyo waxaan ka banaanayn garanayo suuqa iyaga yaanu ku iibina haddii kale dadkii buu riba cunsiinaya nin rahuni la yidhaha kitaabkiisa awdaxulmasaalig buu soo naqliyaayoo kale inuu soo gaadhay sheekbuu kaba soo naqlinaya inuu soo gaadhay khaasatan waa maqaaribadii markaas dee muxtasibkoo suuqyada soconayo o dhex soconayo ninkii dukaan u furnaa buu usoo gelayaa markaasuu su-aalo ayuu weydiinaya ribadii maxay tahay see la ysaga ilaaliyaa maxay kaba timaada hadduu garto waa caadi uu shaqaysanaya ruuxa garan waayo dukaankuu ka xidhayay meheradu ka xidhayo ulaa wax ku banaan ba kuli waa de maqri waa dee markii islaamka agaaga loogu dhaqmiya sidii waxyaalihii dhacay ulahaa inaad dee suuqii muslimiinta fadhiisato aad muslimiintii aad ribo iyo waxaan banaanayn aada cunsiiso taasi ma banaano meeshaa laga xidhayo waa laga kiciliyo suuqa magaalataas waa ujeedada sida dadkan tijaaro ku jira inay waajib fardu cayn ku tahay bal wixii xalaal iyo xaraamee kuma tacalluqsana inay gartaanba tanna waa nooca tacsiirkaas qala bnu shahaabin waxadahani cubayd llahi bn cabd llahi bni cumar waa sanadkii hore una ana abahu lakin halkii hore salim bn cabdillahi intuu ka warinayay maka cubaydillahi bn cabdillahi bni cumar oo walaalkii ah ayuu kaba warinaya laakiin sanadka ibnu shaab ka sokeeya waa kii horeynu soo marnay maaha intani inay mucdal tahay ana abaahu aabihii ama mucallaq tahay kaana yashtari dacaama cuntaduu iibsan jiray jizaafan iyadoon kayl iyo wasan iyo waxaasi jirin cunto saasuu arkayo aragaa waa ku iibsan jiray fayaxmilu ilaa ahli ehelkiisiibuu u qaaday oo tani waa mid uu sii iibinayaba maha macnaa tani waa shaygaas aan kayl iyo wasan iyo qadarkiisiiba laga jaariya lakiin kol haddii la arkayo wax lamidana aan lagu iibinayn iibkiisu dee ruux hadduu ku gataas waa wax banaan weeye oo way banaantay in lagu iibsado taa xadaثna abubakr bn abi shaybata wabnu numayri wabu quraybin qaluu xadaثna zayd bnu xubaabin can اضaxaak bni cثmaana dadka waan soo wada aragnay can bukayr bn cabdillahi bn ashaji can sulaymaan bni yasaarin can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaala man ishtaraa ruuxa iibsado dacaaman cunto falaa yabixu xataa yaktaalahu dee qabdigii bay noqon ilaa uu miisto miiskiina maxaa ka dhacaya dee waa inu ka dhalanaya inuu qirdoode wa fii riwaayati abi bakrin man ibtaaca man ishtaraa iyo itaacna waa isla macno xadiidku waa kii horeynu soo marray lakiin abu hurayra warinaya kuwii horeu la macnaya xadaثna isxaaq بn ibrahim qal aخbarana cabdالlahi bn اxariث الmaqsumiy qal xadaثna ضaxaak bn cثmaan can bukayr bn cabdillahi bn اashaj ba sanadkii dambe un iyar baa xagga hore isyar bedeshay waana xadiid kale can sulayman bn yasaarin can abi hurayrata anahu qala lmarwan abu hurayra wuxuu marwan ku yihi ibn اxakm alalta ibn abi اxakm alalta axlalta miyaad xalaalaysay beeca riba ribe in la iibiyo marwaana waqtigaa madiina ayuu amiir kaba ahaa walow khilaafadii afar iyo lixankii jirada aakhirkeedii uu laba wareegay sanadna hayay laakiin isagaa waxa weeyaan markaa madiina amiir kaba ahaa waana waqtigii mucaawiye un faqaala marwaanu marwan baa wuxuu yihi maa facaltu meye maan samayno anugu xalaal kamaan dhigin faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi axlalta waxaad xalaalaysay beeco sikaaki sikaaka iibintiisa ayaad xalaalaysay asikaaka jamcu sakin weeye saki asalka hore waa wasiiqadan imika rasiid ama wasiiqa haddii dayn laysku leeya lagu kala qorto saki waa la yidhaah halkan sakiguna sukuukna waa lagu jamciyaa tanna jamcana waa lagu jamciya halkana laakiin maxaa jirta waa boonan ama wasiiqooyin ay ku qornaayeen raashin oo dadkii madaxda ahaa ay dadka siin jireen imikaba kolkol markay dee hay-aadkan iyo meelahan iyo ama diiwaanu zakaadkaas iyo ay qaybinayaan dadka ay boon la siiya la idhaha raashin meel u doono raashin baa ugu qoran meel buu ka qaadanayaa weli wakti uu qaadanaya ma gaadhin taas weeye oo waa dadkii awliya lumuur waxyaalihii arsaaqda ahaa ama raashinka ahaa ayay dadka u qorayeen ee dee dadka ay muteen ee la siinayay kolkol baanay wakti dambe ay qaadanayeen taas bay sikaaftu tahay wuxuu leeyahay taas iibitaankeedii baad xalaalaysay in la iibiyo oo macnuhu see loo iibinayaa ruuxii waa la siiyey wasiiqadii baa la siiyey ama boonkii ay ku qorayn intaas oo raashin oo qaado wixii isagaa leh oo yeeshay raashinkii muu qaadan tii buu iibiyey ruux kaleu kasii iibiyey bal taaba weeye dee lafdiga laakiin macnihiisa waan eegi doonaa suuro banaan iyo suuro aan banaanaynba taase bal markaa taas oo macnuhu waxa weeyaan imika halkan marwan baa waktigiisii wuxuu qaybinayay wasaa'iqiyo dee sikaagta ama sukuugtaasuu qaybiyey raashin baa dad ugu qornaa dadkii iyagoon raashinkii weli waktigiisii gaadhin ama aan qaadan ayay waraaqdii raashinku ugu qornaabay sii iibiyeen kollay si aan riwaayaadka u wadataan yeelana muwada iyo kuba sugan kii iibsaday bacdushtari baa meeshii ka bilaabmay kii lahaa waa iibiyey kii kasii iibsaday ayaa isaguna ribxi kale kasii qaatay oo dee malaa kol raashin loo baahanyo isna waa sii iibiyo tii baa lagu tacaamulo waa la kala iibsaday taas buu yihi marka abu hurayra alemay waxaa dee waa rib oo kale tan waad banaysay waqad nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahayna uu nahiyey can bayci طacaami dacaamkii in la iibiyo xataa yustawfaa wa xataa yuqbab ilaa uu ruuxu gacanta kuba dhigo qaala sulaymaan ibnu yasaar baa wuxuu yihi axad اfuqahaaءi sabca fakhadaba marwaan الnaasa marwaan baa markuu xadiidka abu hurayra u sheegay buu dadkii u khudbeeyey fanahaa can baycaha sikaantaa in la iibiyo ayuu dadkii kaba reebay qaala sulaymaanu sulaymaan baa wuxuu yihi fanadartu waxaan arkay oon eegay ilaa xarasin waa kuwii dee acwaantiisa askartiisii weeye waa xaraska ilaaladiisii oo yaakuduunaha xarasna imaka halkan jamcu xaarisin weeye sida khaadim ba khadam loogu jamciyo xaarisba xaras dee xaaris xuraasna waa lagu jamciyaa laakiin markii dambe dadka acwaanu suldaan iyaga ilaaliya ama dee askartooda ayay xaras iskaba idlaaqeen oo lafdigiiba si wax mufrad ahaan iyadoon mufrad ba loo eegin baysan mufradu yahay bay u isticmaaleenoo waa saasaa deeta keentay in iyo nisbana ay geliyaan o xarasiyu miya idhaahaanba fanadartu ilaa xarasin yaakuduunaha waraaqii ururinaya oo qaadaya min aydi naasi dadkii dee markii lagu tacaamulu isaguna yihi ma banaano bal taasba weya xadiidku aan ka jaabir baa inoo dambeeya ee imaka halkan bal dee iyada baycu dacaam qabla an yustawfaa qabla an yuqbad waa taa aynu soo maro aan soo ogaanay dacaamkii wixii bal aynu raacinaynayna waan sooba sheegnay ee halkan waxaa meeshii taalla sukuugtan iyo xukumkeed sida matigu inoogu yaalana waa sabkiga ninkii dee la siiyey ee raashinku ugu qorna hadduu sii iibiyo raashinkii weli muu qaadan oo gacanta kumuu soo dhiginoo inaanu taa lahayn oo iibkaasi aanu ansaxayn baa daahirka lafdigu yahay kolley culimaduna marka la eega noocaa iibkiisa way iskuma khilaafsan yihiin in badan oo culimada kaba mid dee shaaficiyada qowlkooda asaxa iyo maalikiyadii ay kaba mid yihiin waxay leeyihiin ruuxan eeg la siiyey maha ka kale ruuxa la siiyey waa iibin karaa sababta waa maxay ruuxan raashin uu soo iibsaday maaha tii aynu ka hadlaynay raashin baad iibsatay ama alaab baad iibsatay alaabtii baad sii iibinaysaa bal markaa ruux kale uu banaankiisii kuba sugaya taas bay ahayd tan isagu muu iibsan waa wax la siiyey waa shay marka wixii la siiyeyna dee waa milkiye kol haddii weliba waraaqdii caddaynaysay uu qaatay milki mustaqiruu milkiye o waxay la mid yihiin bay leeyihin wixii uu ruuxu hadduu wax dhexlo maal uu dhexlu yeesho isagoon weli gacantiisii soo gelin waa loo dardaarmay oo waxi waaba dee waktigii dee dardaarankaasi ufulayeyna waa gaadhay gacantiisina ma soo gelin dariiq aan iib ahayn bay kusoo gashay kuwaasoo kale waxay leeyihin hadduu ruuxaasi sii iibiyo way bannaan tahayba in qowl labaad baa jirto san iyadoo daahirka kanun la eegayo ay leeyihin may ruux ma iibin karay ilaa wixii la wareego waa cuntadii oo mucaawadaba yaanay noqonayn siduu ku helay laakiin taas bal waxay leeyihin qolooyinka le waa la iibin karaa xadiidkan waxay kuba xambaarayaan ruuxii lahaa ee la siiyey ruux buu kaba iibiyey kii uu ka iibiyey ayaa sii iibinaya kaas eeg iib buu kusoo galay waanuu sii iibinayaa wixiina gacantiisa ma soo gelin kaasba weeyaan waa suuradaa kaa dambe sii iibinaya kan hore waa ku tasarufi karaa bay leeyihiinoo iibla-aan buu kusoo galay marka taas waxaa adigu ah xadiidkan ama axaadiid kaleo meesha timi bal muwadda malik baa waxaa kuba sugan iyagoo suuraduna taa kaba dhigaya xakiim ibnu xizaamba aw cumar ibnu khadaab baa khilaafadiisii raashin saas oo kale dadkii wasaayiqdii ama dee sukuugtii looguma qoray raashinkii la siiyey dadka ayuu iibsaday xakiim ibnu xizaam isagoo iibsaday weli raashinkiina waa dambeeya ayuu sii iibiyey cumar baa deeta muxuu isaga kuba yidhi waxaad iibsatay inaad qaado ha iibin isaguna ninkii labaad bu ha daraftii labaad bu ha bal muwadaa maalik bay taasi kuma sugan tahay intana iyadna riwaayaad kaley soo naqliyeenoo khaasatan muwada iyo bal xataa zamankan marwaan dhacday oo iyadoo malaa meel raashin kaba imanayay kolley xeerta ahaydba tii uu dadka sii siiyey oo bal matalan markaas ay dee dadka ay tii ku tacaamuleen oo lasii kala iibibsaday oo markaa tanna uu adigu nahyigu ama zayd iyo isaga iyo ay kaba yimaadeen waxaa leeyahay qolooyinkan tay raajax yeelanee xadiidka ku awileen ay ku xambaareen waxay leeyihin tani dariiq mucaawado kumuu soo gelin xukunka horena waxay ku khaas yeelayaan wixii mucaawado kusoo galay wax kaluu dhaafsanayay waxbuu iibsaday markaasuu sii iibinayaa taas bay ahayd laakiin arrintu wax la siiyey hadday tahay milki mustaqilu markaa milkaya isagu waa iibin karaaye laakiin ruuxa labaadee ka iibsadayna iibbu waxani kuma soo galay wixiina muu helin kaas baan marka dambe tasarruf labaad ayaan lagu sii tasarufayn oon lasii iibin karahay markaa bal haddaanay suuradu sidan ba ahayd oo ruux baa ka soo qaado alaab uu lahaa buu iibiyey halkii lacag laga siinla xoolaa buu iibiyey kolkol bay dhacdaa dadka dee xoolaa iyo dhacdaa xooluu iibiyey halkii lacag laga siin lahaa ayaa raashin loogu qoray waraaq oo kale raashin waabay dhici jirto dee kolkol markaa naqdi saasoo ruuxan diyaar uhi jirin oo nin dee raashinhayana uu yahay iyaguna dib suuradaas oo kale iyada suurada la mid noqon mayso waayo wixii waa mucaawado wuxuu iibsaday buu raashinkani waa wuxuu iibsaday waa iibkiisii marka taasoo kale iyada wuxuu sii iibin kara maha ilaa wixii gacanta kuba dhigo laakiin waa suuradan diibada iyo cadiyada kusoo gashay iyo le ruuxa hore mooye waa ruuxa labaad kay xukunkadi qabanayaan dee barhkood iyagu daahirka un eegay waxaana iyaga taa kuma fasireen waqaaicda kale iyo riwaayaadka kale muwadaca kuma sugan ee bal umuuraha sii bayaamiyey sii caddeeyey oo xataa marwan mid kaba midi ay jirto oo waktigii sii dhacday laakiin qolada daahirka qaadatayna waa ruuxan inaanu iibin karayn ilaa horta wixii qaato bal taasba wey kuwa iyagu waana qowl labaad culimadu ay leedahay xadaثna isxaaq بn ibrahima qaal akhbarana rawx qaala xadaثana بn jurayji qaala xadaثani abu zubayri anahu samica jaabir bn cabd الlahi yaqulu kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalama yaqul ida btacta macnaa ida ishtarayta طacaama cunto ibnu cabdilbar baa wuxuu kasoo naqliyaa saa ibnu cabaas oo kale isaguna jaabir inuu tacmiiminayuu lahaa waa rasuulka ilaahay ujeedadiisii bay kaba fahmeen طacaama falaa tabichada iibinin xataa tasofiyo ilaad dhamaysato baabu ood macnaa qimbooto weeye ood gacanta ku dhigto baabu taxriimi bayci subrati tamri majhuulati اlqadri bitamrin wuxuu u baabaysan yahay baabu taxriimi bayci subrati اtamri waa karoodkii ama dee wixii adigu timirtii meel ku urursanayd ama laba dhigay ee timir ahayd ee almajhuulati اlqadri qadarkeeda lagaba jaayi lahaa in la iibiyo bitamrin tamr timir lagu iibiyo maxay suuradani tahay xadiidkana waan ku arki doonaaye bal suuro horeynu soo marro ani way badnaan tahay waa jizaafkii tii aan kaba soo hadlaynay jizaafkiina waxaan idhi waa waxaa kay la-aan wasan la-aan iyo taqdiir la-aan la iibinayo cunto meel raashin saa loogu shubay ayaa ruux dee raashinkiina waa noocaa keliya xabaadkiina dee qishina maba jiro fridoodii ta hoose iyo ta sare waa islaba mid saasuu kuma iibsanaya aragtidaasuu ku kaaftoomay iyadoon la garanahayn intay ay noqonayso laakiin saasaa lagu kala iibsaday iibka waa taasoo wuu banaayay baan idhi ee bal iyada waa mid laakiin maxay tani tani suuradani ay tahay waa tii uun waa noocii jisaafkii subradii waa dee addacaam almujtamic weeye ama koobka ama alkuuma oo kale adu waa waxaa dee karoodkii uudkii ama cuntadii meel saa ugubara loogu shubay timir shardi maaha qeyd maaha waxyaalihii kale ee rabowga ahaana waa laba mid timir saas oo kale taalla meel aan la garanayn qadarkeediiyo intuu yahay ayaa la iibinayaa waxaa lagu iibinayaa lacag maaha suuradaa hore lacag baa lagu iibinaya taa aynu soo maray ee timir kale ayaa lagu iibinayaa laba timirood baa la isku iibsanayaa timirtaa qadarkeedii maba hayno kan kalena waan garanaynaa tani waaba intaasoo saac inay tahy waan garanaynaa laakiin tan meeshan ku tuulan inta ay tahy lama garanayo iyada markaa taas oo kale in la isku iibiyaa ma banaana xadiidka markaynu aragna anaynu sababta iyo umuuraha sheegi doonaa xadaثnي abu طاhir aحmed بn cmr بn sرح qaal aخbarana بn wهb qaal xadaثnي بn jurayج ana aba الزubayr aخbarahu qaala samictu jaabir bna cabd الlahi yaqul nahaa uu nahiyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay can bayci subrati subrada iibitaankeeda min atamri timirta kaba mid ah ayuu ina oo laa yuclamu aan la garanayn makiilatuha inta kaylkeeda iyo inta saacaytay aan la garanahayn bilkayli kayl in lagu iibiyo almusamaa la magacaabay oo min atamri timira waa in kaleoo timiroo la garanayo qadarkeeda ama kaylkeeda la garanayo in lagu iibiyo rasuulka ilaahay uu nahye xadaثna isxaaq بn ibrahima qaala xadaثna rax bn cibaadata qaala xadaثna bn jurayjin qaala akhbaranii abu zubayri anahu samica jaabir bna cabd الlahi yaqulu nahaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm bimil waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid laba mida غayr anahu lam yadkur muu sheegin min atamri lafdigan dambe bilkayl اmusama min atamri intaa mintaa bayaaniyadii ay ku gashay iyo dee majruurkeedu muu sheegin oo fii akhir xadiid xadiidka akhirkiisa aatay baabku waa inoo dhammaaday waxa weeye kolley dee waana inoo dambeeyaan in sha allahu tacaala musaabanadii iyo waxyaalihii baa inoo dambeeya baabkan ama taas ba ahaaye horta timir haddii timir lagu iibinayo ee waa waxyaalihii rabowga ahaa waana shay isku mid ah maxaa laba shardi bay lahayd atamaahul iyo ataqaabud cid markaa la kala qaato ay isleeg yihiinna taas bay ahayd haddaba imika halkan tamaahulkii baa laga jaahil yahayoo kayl waa la garanayaa laakiin waxaan halkan ku urursan ee ku tuulan inta uu yey lama garanayo inuu xataa haddii la qadaro inuu tan leegiye in kale waxaana jirta marka baabka ribada la joogo eeg baabka ribada la joogo daabid aada u fiican baa jirto culimmadu ay daabid ay leeyihiin kol haddii baab ribo la joogo waxyaalihii tamaatulka loo shardiyayna la joogo ayaa maxay idhahan aljahlu bilmumaasala kaalcilmi bimua bilmufaadala macnaa waxaan oo laga jaahiliyey inay isleegihiin waxay ka dhigan tahay iyadoo la ogyahay inay kala badan yihiin kol haddaan la garanayn ficlan inay isleeg yihiin taas dee way kala badan karaan marka waxay la mid tahay in iyagoo kala badan iyagoo kala badanna layskuma iibin jirin kolley hadalka waa idiin dhigtay isagoo culimada kaba soo naqlinaya lianna aljahla bilmumaasalati fi hada albaabi kaxaqiiqati lmufaadala cibaaradoodna waxay leeyihin waa sharaxa way idinku sugan yihi aljahlu bilmumaasala kaalcilmi bilmufaadala taas buu baabku waa daabit guud oo marka abwaabtana baabkan la joogo ama baabka ribada ee waxyaalahan kaba yimaada la adeegsado weeye marka waxaa shardiga inay isleegiin in la ogaado markaa waa lakajaahil ma ansaxayo taa hore laakiin maxay ahayd dee lacagtaa lagu iibsanayey ruuxiina ru'yadaabaa lagu kaaftoomayey tanse wax isleeg marka arrinkuna ma aha wax ku khaasa timirtii haddii beriis iyo beriis la isku iibinayo noocaasa qamadi iyo qamadi wixii dee barrabawiyaadkaayo isku nooca ahaa barhkood marka kale haddii lagu iibinayo masaladan aan haynuun bay laba xukum yihiin arinku waa taxaquq lmusaawaat tina wax meesha ma jirto saa daraaddeed ib ansaxaya maaha waana shay riba ah weeye oo ribay dee noqonaysaaba way noo dambaysaa musaabadadii oo kale iyo markaa haddii ala yidhaaho taas baaban ku ayadne laakiin halkan daabitkaasaan haysanaynaa in noocanna waana xukum caame maaha halkan uma khaasa ayr anahu ay baabu hubuuti khiyaar majlis mutabayacin wallah subxana wa tacala aclam